markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoys
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno qaabka ay u socdaan doorashada aqalka hoose cabashada ka jirta tartanka kuraasta oo aan loo sinayn sababaha keenay gaabiska dhanka doorashada ee ka jira maamullada qaar iyo ugu dambayntii wakhtiga doorashada loo cayimay oo toddobaad qura ay ka dhiman tahay waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed cawil axmed cabdi oo ka mida siyaasiyiinta ku sugan muqdisho brofesor liibaan xuseen ciise oo ah sharciyaqaan bara ka ah jaamacadda muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda inta aynan su-aalaha guda gelin bal marka hore aynu dib u milicsanno tirada xildhibaanada ka soo baxay doorashooyinka ka socda dowlad goboleedyada iyo caasimadda muqdisho iyo kuwa ilaa iyo iminka harsan aan ku soo dhoweeyo wariyahayaga cabdicasiis barrow oo inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan mahadsanid cabdicasiis barrow aan u soo laabto martida barnaamijka su-aasha ugu horraysa haddii aan ku bilaabo ugaas cabdulaahi sidee u aragtaa qaabka ay xilligan u socoto doorashada iyo sababaha keenay in kuraasta aan si siman loogu tartamin oo dad gaara loo xiro kuwaasoo iyaguna horay u soo kaxaysta malxiis u tanasula bismi illahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan kuu salaamayaa wariye adiga iyo idaacadda v o a labadaba haddii aan u gudbo arrintan doorashada siday hadda u socoto waxaan u arkaa doorashadu soomaaliya marba marxalad bay soo martay maanta meesha ay maraysaa marxaladda ay marayso waa meel aad maaragtay uga hooseysa sidii mustawihii la rabay waayo waxaa la rabay maanta in si furan loogu tartamo hase ahaatee arrintaas maamul goboleedada nasiib darro iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa loo xilsaaray xilligii hawshaas la rabay in la qabto iyo waqtigii la rabay in lagu qabto iyo sifihii la rabay ee lagu heshiiyey ruuxoodii ayaana la fulin arrintaas ayaa waxay keentay in qof kasta oo loo rabo kursiga uu madaxweynaha maamulkaa joogaa uu magacaabo iyadoo ruuxeedu wax dhiba male inuu soo baxo unbaa muhiimaddu tahay xildhibaanada ee la rajaynaya inay kasoo baxaan saddex boqol iyo sagaashan labaatan iyo sagaalka ah awal baa hore waxay usoo martay in oday dhaqameed uu magacaabo ayaa jiri jirtay bedelkii unbaa hadda waxaa la gaaray in la yidhahdo madaxweynuhu ha soo magacaabo ninka xildhibaanka noqonaya madaxweynaha gobolada waa mahadsan tahay cawil axmed cabdi waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta soomaaliyeed doorashadana indhahaad ku haysaa sida ay u soconayso bal ka waran sidaad u aragto qaabka ay doorashadu xilligan u socoto bismi illahi raxmaan iraxiim doorashada hadda socotaa waxa weeye doorasho weli aan soomaali ay aragti ma ah waxa weeye waxay ahayd inaan horta sida guud ahaanba qaabka lagu heshiiyey ayaa guud ahaanba qaldan oo waxa weeye doorasho daban marka la yidhaahdo waxa weeye qofka maamul goboleedka waxa weeye maamul goboleedyada isku xidhan iyo ra-iisul wasaarihii iyo raggii loo xilsaaray waxa weeye nidaamkaasi ciddii ku xadgudubtaa tilaabadaasaa laga qaadahayaa lama dhihin marka waxa weeye maadaama dadkii sharci kale hogaaminaya aan la arag nin walba wax uu u dhaqmay sidii uu asagu doonayay marka hadda maanta soomaalidu waxay un taagan tahay war siyaasada hadda socotaa waa lagu dhibtooday halis baa lagu galay nabadgelyadii iyo noloshii bulshada khatar gashay marka wixii soo baxaya soo baxaan unbaa hadda laleeyahay maogey nidaam sharci ah oo lagu heshiiyo oo lagu socdaa ma muuqdo rofesor liibaan haddii aan kuu imaado isla su-aashan bismillah raxmaan raxiim waan salaamayaa khiyaarta igula jirta iyo v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay arintan waa arrin la wada ogyahay oo maanta doorashada siday u socoto yani lagama yani qof walba wuu ka warqabaa taasoo ah waxa ay haysaa dhabadii nidaamkii aqalka sare loo doortay ayay haysaa waxaad moodaa maamul goboleedyada iyo yani hawsha sida ay u wadaan muhiimadda laysugu yimi shirkii ugu dambeeyey inay ka qaateen hala dedejiyo unbes unbay ka qaateen nuxurka kaa unbay ka qaateen labo waxaa faa-iido isbedel ku jiray oo keli ah in lacagtii ergooyinka oo dambi baarista ahayd laga dhaafay oo taa isla markaasna maamul goboleedyadii u ah faa-iido unbaa mataqaanaa laakiin wax iska bedelay nuxurkii doorashada ee aqalka sare loo waday oo kale weeye waxayna ku timi ani waxaan isleeyahay tii hore ayaa laga aamusay tanna waxaa la yidhaha waa dariiqii shacabkiina waxaad moodaa inuu aada u daalay sida awil uu hadda uu tilmaamay uun wixii soob xataa bulshadii caalamka ayaa daashay oo waxay leedahay ha la dedejiyo afkana waxay ku samaysanaysaa wax wanaagsan hala sameeyo rofeor shirwac bulshada rayidka aad ka mid tahay waad aragtaa qaabka ay doorashada u socoto iyo cabashooyinka jira waa mahadsan tahay akhyaartan waan salaamayaa iyo dadkana dhegaysanayaba maaragta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaalidu waxay tidhaahdaa alif muxuu ahay haddii uu ka hallaabo qur-aanku albaqra kama tooso doorashadani mudday waxay kusoo jirtay musuq maasuq iyo muxuu ahay reer reer hoose marka haddana waxaad moodaa khilaaf siyaasadeed inuu hareeyey waayahan dambe oo muxuu ahay laba sanadkiina dhaafay iyo sanadkanba inuu hareeyey marka waxa waaye war un mar uun hanaga dhammaato ayaa ayay joogtaa waxaa kale oo jira abaar daran baa jirta oo gobollo badan oo soomaaliya dhibaato ka haydo xagga nolosha iyo xagga biyaha iyo xaggii xoolihii xoolo badan ayaa dhammaaday marka sidaas daraaddeed dadku hadda waxay qaateen ah go-aankaas ah war wax uunha soo baxaan waxaana markaa go-aankaasi oo muujinaya in quus laga gaaray in doorashadu doorasho lagu tartamo muxuu ahay doorasho hufan doorasho xalaal u dhow muxuu ah mataqaanaa inay noqoto ayaad moodaa in laga quustay oo hadda laleeyahay war uun maalin ilaahaya naga dhameeyo cawil habraacii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga soo saareen bishii janawari sanadkan waxaa ku jiray qodob sheegaya in musharax waliba uu tartami karo dhinaca kalena waxaa jira beelo iminka ka cabanaya hanaanka kuraastooda loo maamulay marka wixii qaladaada ee doorashadan ka dhaca xaggee marjac ah oo loola laabanaya bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye arinta tan wixii horey loogu heshiiyey iyo wax socda arinta laga wada hadlay weeye waxa weeye arintan waxay taagan tahay maadaama dhibaatooyinkan siyaasadda laysaga soo horjeeda ummadda soomaaliyeed dhibaato weyn ay ku hayso waxa weeye arintan guud ahaan meel marjac ah oo loo laabtaa marna ma jirto waxa weeye heer waxaa la maraya odayaasha kuraasteeni waa la dhacay waa la waayey leh waxa weeye duruufta dalka ka socotaa ma ayna fahmin waxa weeye meesha tan waan meel haddeer sharcigii iyo nidaamkii lagu heshiiyey lagu socda ma ah maadaama sidaa ay tahay waxa weeye marjac la sugaya ma jiro aada umahadsan tahay rofeor liibaan sharci yaqaanaad tahay muddo badanna arintan doorashada waad usoo taagneed xaggee marjac ah oo loo laabanaya heshiiskii kolkii kow la gaarayay ayaa waxaa la yidhi haddii wax khaladaada dhaco ama eed sheegasho dhacdo ama tabasho i dhacdo waxaa loo sameeyey guddi khilaafaad oo guddi khilaafaad oo aada moodo si siyaasiya inuu dhisan yahay iyo waxay iyagu isku wada heshiiyeen kow guddigaa xataa hadduu xallin waayo iyaga in loo soo celiyo ayay noqonaysaa marka marna waxaa laga joojiyey in yacni marinkii sharciga ahaa inuu raaco oo doorashooyinka caalamka ay dhammaan wada maraan oo garsoorka uu qeyb weyn uu ka yahay oo uu yidhaahdo waxaas jira sax ma aha ama doorashadaas waa aragta maraykanka hadda doorashooyinka ugu dhaca ugu dambeeyey kolkay dhacayaan waxaa loo noqonayaa garsoorka loo noqonaya marka marka horeba waxaa laga afxiray garsoor marka nimanka kan doorashada maamulayana waa niman iyagu ay soo xuleen qaanuun oo lagumana sharcigii doorashooyinkana laguma soo xilin oo ma dareemayo sidii guddigii qaran ee doorashooyinkii ma aha waa dad la keenay marka wax ay ka qaban karaan ma jiro qaabka ay dooda u dhacayso shirwac waad maqlaysaa bal ka waran adiga aragtidaada wixii qaladaada ee doorashadan ka dhaco maxaad is leedahay xaggee marjaca loola laabanaya sidee lagu xallin karaa arrintani waa arrin loo soo banaanbaxiyey in sharci darro lagu maamulo laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa markay aragto laba shay oo kala daran waxaa la dhela la yidhaaha isticmaasha markay ogaato diyada inaan la bixin karin oo dadka la dilay iyo xoolaha la dhacay iyo aada u fara badan yihiin marka la rabo inaan lagu noolaanin colaad maaragtay weligeed jirta aan lagu noolaanin akhyaartu waxay yidhaahdaan war wixii horey aan xalay dhalay ka noqon marka baarlamankan hadda imaanaya oo doorashada laba unbay mid noqonaysa in la qur-aan saaro oo maaragtay dadka jiran laga dhex bixiyo oo muxuu ahaa mataqaanaa sidaasi uu noqdo muxuu ahay baarlamaan oo dadka u adeegaya oo ku noqdo iyo in muxuu ahay sidiisa lagu qaato oo la yidhaahdo xala dhalay wixii dhacay aan iska ilowno muxuu ah mataqaanaa baarlamaanka inta quraansaarka u badan waxaa ka badan inta kaleo xoogaa roone maaragtay sidaasaa lagu qaato duuduub ha lagu qaato ama aan xalay dhalan iraano labadaasay mid noqon doonto ugaas cabdulaahi haddii la rabo inay marjac hesho oo hadda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan qabaa inay furan tahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo maxkamaddii sare dalku dowlad buu lahaa dowladdii jirtay ayaa maamulka gacanta doorashada ku haysay dowladdii gacanta ku haysay goboladiibaa hadda doorashadii qaatay oo awoodii doorashadii gobolladay aaday haddii markii baarlamaanka lasoo xulo ay iyagu marka ay marjac ahaan intay halkan sameeyaan maxkamaddii dib loogu celiyo walba sharciyaddii tusaale ahaan hal qodob wax labaa laga sixi karaa baan qabaa qodobka ah maamulada waxay soo magacaabayaan labada qof oo tartamaysa sidii aqalka sare oo kale ayay waxay sameeyeen labada qof oo isla tartamaysa ayay waxay kusoo magacaabayaan hal warqad kusoo baxaya kursi kasta laba qof oo ku tartamaya ama saddex qof wixii ku tartamaya waxaa soo qoraya maamulada mana ahayn waxay ahayd tartamayaasha inay u siman yihiin halkaa waxaan isleeyahay dood baa ka furnaan karta oo haddii dadku dee dadka bulshadu haddii ay iyadu usoo jeedo ay qabsato nimankan maamul goboleedada ah waa wax doodi ka furmi karto ama meelun loola noqdo yeelan kara laakiin sidaan kale oo hadda ay u socoto waa kaa xoog badni weye ninkii xoog low taliba ma ka dhacday rofeor liibaan doorashada aqalka sare iyo midda iminka socota ee golaha shacabka labaduba waxay u dhacayaan qaab isku dhow oo ay muuqato in dhinacyada siyaasadda isku haya mid waliba uu doonayo inuu soo saarto xildhibaan isaga taabacsan arintaasi mugdi intee la eg ayay gelin kartaa rajadii laga qabay in baarlamanka kow iyo tobnaad ay soo galaan xildhibaano wax bedeli kara oo karti leh run ahaantii waxay ila tahay waa run waxay ku kala duwan yihiin aada buu u yaryahay qoladan ergaa soo dooranaysa kuwii aqalka sarena waxaa soo doortay baarlamaankii maamul goboleedka ayaa soo doortay laakiin markii uu rabo madaxweynuhu oo maamul goboleedku uu u xirayaa labada qofuu doono beelaha uu isleeyahay xoogaa armay muran iyo wax kaaga yimaadaanna wuu u furayaa marka waa wax oo waa sidii bay ku socotaa dhinaca marka laga fiiriyo dadka un dooranayo unbaa isbedelay laakiin wixii waa waa sidii bay ku socotaa marka maxaa dhici karta in baarlamaan wax bedela in uu imaado ma laga yaabaa ani waxay la tahay waxay ku xiran tahay horta dadkii si xulka lasoo xulay waxaa waye iska riixriix unbay hadda ku socotaa laakiin kolka ay yimaadaan waxaa hadda taariikhduna sheegaysaa mar walbaba dadka imaada boqolkiiba boqol siday usoo xuleen uma noqonayso waxaa dhici kara marka inay deg u fakaraan wadankana ka fakaraan ani waxaan isleeyahay sanadka koowaad ugu horeeya si walbaba sida shirwac uu tilmaamay duubduub xataa haddii loo loqo sanadka koowaad ayay ku xiran tahay haddii hogaanka baarlamaanka iyo hogaanka imaanaya ee xukuumadda iyo hadday xoogga saaraan war waxaan sharci la-aan baa noo samaysay shuruucda qabyada ah inay xooga saaraan sida dastuurkii oo la dhammaystiro maxkamadii dastuuriga oo la dhiso guddiga adeega garsoorka oo la dhiso aada umahadsan tahay rofeor shirwac isla su-aashan waxaad moodaa horta aqalka sare iyo aqalka hoose ama golaha shacabka horta wax dhaba way khaldan yihin waad arkayda aqal sare haddii la yidhi waxayd kan kale inuu noqdo aqalka hoose moogta ama laba magac oo kale loo bixiyo ama baarlamaanka kaliya la yidhaahdo oo la yidhaahdo labadiisa aqal si kastaba aniga ani waxay la tahay rajadu meel kalena waa ku jiri kartaa meesha ay ku jiri kartaa waxa waaye waa shaksiga soomaaliga ah waxaad moodaa doorashadan in loo agaasimay in maamul goboleedyadu ay iyagu kasoo tagaan maamul goboleedyo oo ay iyagu madaxweyne iyo prime minister iyo muxuu ahay guddoomiyihii baarlamanka iyo halkaas inay isu habeeyeen si kale oo anigu aan u fiiriyey oy macquul ku tahay in ay raadiyaan qofba qofka uu isaga ka xigo ama maaragtay uu isleeyahay waa kaaga maaragtay dhaga nugul yahay qaado in la yidhaahdo waxaa kaliya ku qasbi karaa waxa waaye nimanku inay meeshii kasoo tagaanay meeshan u socdaan waa mid waaye laakiin arrinta rajada ley waxa waaye dadka soomaaliyeed dadkan hadda lasoo xulay oo dadku dadweynaha soomaaliyeed aysan ku qanacsanayn meel kasta oo iyo doorashadan la jujuubay oo la magacaabo magacaabo bay hadda isugu biyo shubatay way ka tagtay doorasho rajadu waxay ku jirtaa qofkaa soomaaliga ahi qofkii shalay soo doortay ma raaci doono wuxuu madax banaanaan doonaa wax wanaagsan iyo wax xunba labadaba uu madax doonaan doonaa ilaahay baa noo kala doori doona waxaa kaloo iyadana meesha aan u malaynayaa inay cashar noqon karto waxa waaye doorasho dadban way dhammaatay nimankaana usoo qabeeyey waa la xiray hadda kabacdi waxay noqonaydaa in aynu doorasho kala aadno ugaas cabdulaahi doorashadii aqalka sare iyo midda iminka socota ee golaha shacabka labaduba waxay u dhaceen qaab isku dhowa oy u muuqato in dhinacyada siyaasadda isku haya uu mid waliba xildhibaankii isagu rabo uu soo saaranayo markaad aragta sida ay wax u dhacayaan baarlamanka kow iyo tobnaad raje teleegaa laga qabaa in dad nadiifa ay soo galaan oo wax bedeli kara raggaa soomaalida mas-uuliyad baa saaran waxay iman doonaan duruufaha dalka ka jira iyo xaaladda la jaan qaadi doonaan waxaan u arkaa in ay maskixiyan sida aniga aragtidayda tahay inay wax badan ka fakeri doonaanoo siyaabaha hadda ay wax u socdaan oo baqdinta badan iyo welwalba ka badan iyo dhibka badan ee ummadda soomaaliyeed ay hadda ku jirto iyo quusta ay hadda soomaaliya tagtay waxay ku xirnaan doontaa sida ay activitiga iyagu taba sida ay isu tayayaan ama ay u fakeraan ama ay u shaqeeyaan bay ku xirnaan doontaa nimanka iman doona baarlamaanka cawil sida ay doorashada u socoto markaad eegto mugdi intee leeg ayay gelin kartaa rajadii laga qabay baarlamanka kow iyo tobnaad xildhibaanada kusoo baxaya inay noqdaan kuwo taya leh bismi illahi raxmaan iraxiim horta guud ahaan marka la fiiriyo waxaa weeye sida dadka ay ku soo baxeen ama xildhibaanada lagu soo saaray arrin mugdi ku jirto oo rajada xumaynaysa weye barnaamijyadan raggan maxaa la yidhahdaa ninba hebel dartii in la beeciyo oo la yidhaahdo waxaan kuu soo saaray in maxaa la yidhahdaa meeshii aan anigu kuu tilmaamo aad inaysan aadi doonin waayo ayagu xildhibaano weeye mustaqbal bay leeyihiin dalka inay ku noolaadaan bay rabaan inay xildhibaan ka ahdaan bay rabaan marka waxaan soomaalida u cuntamayn ayagu ma qaadan doonaan dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegeyno walaaca ka jira qaabka ay u socoto doorashada baarlamanka kow iyo tobnaad ee soomaaliya iyo sida ay ugu soo gebagaboobi karto wakhtigii dhowaan loo qorsheeyey marka la eego caqabadaha ka jira qaar ka mida kuraasta taalla deegaan doorashada labaad waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed cawil axmed cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta ku sugan muqdisho brofesor liibaan xuseen ciise oo ah sharciyaqaan bare ka ah jaamacadda muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka shirwac muddooyinkii ugu dambeeyey maamulada puntland iyo jubbaland deegaanadoodu wax doorasho ah kama aanay dhicin maxaad is leedahay way ugu wacan tahay dib u dhacaasi waxaan u malaynayaa arrimo oo u diidayaa jira horta labada meeloodba jubbaland iyo iyo puntlandba abaaraha aada u saameeyey oo arrintaasi waa arrin muxuu ah mataqaanaa dib u dhaca sabab noqon karta waxaa kaloo jiray de bunt jubbaland waa la ogyahay oo arrintii gado weli lama dhammaynin doorashadayna qeyb ka tahay oo xal looma helin iyaduna caqabad kale ayay tahay baan u malaynayaa boosaaso iya qudheeda waxbaa ka jiray oo u baahan iyada qudheeda in la dhammaystiro laakiin anigu isma lihii labadaasi maamul gobol iyo madaxdoodu doorashada wax gaar ah oo ka celinaya ayaa jira laakiin duruufo oo deegaan iyo ayaa laga yaabaa inay maaragta ama iyagoo maqnaayo oo laga yaaba inay safaro ku maqnaayeen ayaa dhici karta labaduna hadda way way dadaalayaan waxaan filayaa in labaduba ay liis soo saareen hadda ay meesha keenaan mana ka hari doonaan soomaalida kale ayaan isleeyahay haddii aan la yidhaahdo waa mahadsan tahay ugaas cabdulaahi arrintaasi anigu xaqiiqiyan xoog ogaal baanu ahay challengii labada nin oo hogaamiyaasha ka ahi ay dowladda dhexe ama ay iyagu ku jiraan kula jiraan maalan madaxweynaha maxamed cabdullahi farmaajo ayaa sababay oo ku sabab salka ku hayay khilaafkii arrintii jubbaland ha noqoto ama siciid cabdulaahi oo arrinta garbahaarey iyo arrinta boosaasoodba isagu hadeer actar ka ahaa waayadan dambe waxa ay danaynayeen in hal deegaan doorasho laga dhigo isagoo ka cararaya garbahaarey wax kuma maamuli karo arrinta boosaasoodna waxaa sabab u ahaa siciid ruuxiisu inuu arrintaas sidaas hadda u taalla boosaas ay u dhacdo xataa konfliktigeedu arrintaasay la xiriirtay arrin xiriir la laba ahayd arrintaa waxay aada u danaynayeen in hal dal deegaan doorasho laga dhigo arrintii ay malaynayeen oo ay cagaha u jiidaayeen oo hal deegaan doorasho ahaydna meesha ay ka baxday hadda ay ku khasban yihiin marka inay dadkooda hor raacaan oo ay doorashadii qabtaan sida loogu heshiiyeen ay u fuliyeen garbaharey wax caqabada maaha maxay kula tahay adiga cawlow in puntland iyo jubbaland doorashooyinkooda maadaama kuwa kale ay dardar ku socdaan ay dib u dhac ku timaado markii horeba maamul goboleedada hadda maxaa la yidhahdaa manaxiisyada soo saaray iyo ayagu way kala duwnaayeen siyaasiyan way ay kala duwnaayeen oo qaabka mar walba ayagu dhinac bay u badnaayeen marka waxaa la yidhaahdaa meel walba wax dhiba way jiraan marka barnaamijka lagu heshiiyey oo labada meelood labada deegaan ha noqoto barnaamij kaleo ka jiran yihiin ha noqoto waxa weeye sidii ay markii horeba ay isugu xirnaayeen bay isugu xidhan yihiin laakiin dhibkooda ayagaa sheegan doona insha allah muddooyinkii ugu dambeeyey brofesor liban puntland iyo jubbaland wax doorashaa kama aysan dhicin maxaad isleedahay way uga wacan tahay dib udhacaas waxaan isleeyahay kala duwanaanshaha ra'yiga ama maamul goboleedyada xoogaa xagga siyaasadda ay ku kala duwan yihiin ka sokow culaysyo u gaar ah ayaa mid walbaba haystay midii waxaan isleeyahay gedo midna waad og tahay puntland arintii boosaaso bal dagaal baa ka dhacay isimadii baa dhex galay meel weyn bay arinta gaartay marka waxyaalahaas ayaa waxay culaysyo ku keenayeen sidii mataqaanaa dib ay isugu abaabuli lahaayeen sax waxaa dhici karta intaa waxaa dheer naftooda waxa weeye tartiibaad hoose oo sidee wax ku soo saaran kartaan iyadana way dhici kartaa oo teendhadii ayaa laisu diyaarinayaa waxaa kale oo jira guux sheegaya in inkastoose si toosa uusan u sheegin madaxweynihii puntland saciid cabdulaahi deni inuu murashax yahay hadduu marka murashax yahay dee sidii uu isaga iyo maamul goboleedka jubbaland taxaalufka aysa gaara u yihiin inay wax isla habeeyaan waa dhici kartaa ay ku mashquulaan laakiin si kastaba ha noqotee waa doorashada waxay ka ahaayeen qeyb heshiiskiina way galeen deadlinekiina hawshiina way wadeen haddana waxaan u maleeyaa hakad yar wuu galay laakiin hadda gadaal bay dardar ayay hadda ka bilaabeen inay sameeyaan waxay la tahay iyaga iyo maamul goboleed haddii shan iyo labaatanka lagu gaari waayo waxaa dhici karta inuu isbuuc iyo wax lagu darsado way dhici kartaa laakiin si kastaba ha noqotee waa waa waa arrin la geli doono la dhammaystiri doono ugaas cabdulaahi sida aan la soconno waxaa bilowday qabashada kuraasta deegaan doorashada labaad iyadoo maamulka koonfur galbeed uu noqday dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee arrintaasi bilaabay haddaba sidee doorashooyinka loogu qaban karaa goobaha ay caqabaduhu ka jiraan deegaan doorashooyinka labaad waa ay ka dhici karaan oo wax caqabada meesha ugu haalista badnayd oo dagaalada badan iyo dhibaabka ka dhaceen waxay ahayd beledweyne baraaba waad ogtahay waa ka socdaa beledweynena waa aragta arrinteeda waa la xaliyay waxaa soo raaca garbaharey garbaharey xilligii heshiiskan hadda doorashooyinka lagu wada la gelayay waxa ay saxiixdeen qolada xadir jubbaland matalaysay axmed maxamed islaan wuxuu saxiixay heshiiskaas qayb uu ka ahaa wuxuuna saxiixay in garbaharey wax lagu doorto see loogu dooranayaaba layidhi guddi baa loo saaray farsamo baydha baa la fadhiistay waxay soo saareen habraac nidaamkii loo is waafajin lahaa laysu dooran lahaa isaga waxaa la siiyey guddoomiya ku-xigeenka degmada garbaharre inuu soo magacaabo sidaan horey u sheegay nidaam la waafajiyey baa jiray oo ku doorashadiisu ay ahayd waxaa kuu soo haray nidaamkii isaga ahaa baana la maraya labadiisa guddoomiyu soo magacaabanaya ra-iisul wasaare waa isigi tegey meeshaas amisom waa iyadii la geeyey securitiga lagu heshiiyey qodobadii lagu heshiiyo o dhan waa la fuliyey keliya guddigiisa doorashadu markuu hadda ku kismaayo dhameeyo inuu geeyo weeyo oo ku magacaabo arrinta boosaaso waxay ahayd xaalad la abooray bay ahayd ee meel dhibaato barobleem hore u jiray oo ka jira meesha ma jira odayaasha ayaa gacanta ku haya hawshaas dhaqanka oo saxiixa lahaa ee isimada ahaa wax barobleem oo ka dhacaya ma jiro guddigii doorashooyinkuna waa uu jiraa lix iyo tobankaasina waa la soo saaray cawil siday doorashooyinka uga dhici karaan meelaha weli caqabadaha ay ka jiraan sida garbaharey boosaaso beledweyne oo ciidamo dowladdu geysay ra-iisul wasaaruhu uu diidan yahay horta midda boosaaso sida uu odayga u sheegay ogaaska waxa weeye odayaal dhaqan baa gacanta ku haya waxaan rajaynaynaa in iyaduna ay fududaato laakiin waxa weeye tan beledweyne intaan garbaari adig tan beledweyne waxa weeye tii ka timid koonfur galbeed ka timid maxaa la yidhaahdaa galmudug oo kale weye waxa weeye mid oo maxaa la yidhaahdaa meelaha qaarkood dad raalli laisaga yahay kama soo bixin marka maadaama ciidamo rag ay geysteen ragna ka dabaqaylinayaan ninka ah madaxweynaha hirshabeelle iyo ragga ciidanka geystay ragga ay ku heshiiyeen unbaa ka soo baxaya waxa weeye culeyska ugu weyn maamul goboleedyada waxa weye garbaare weye waxa weeye waxbaa lagu heshiiyey laakiin wixii lagu heshiiyey waxbaa ka soo hoosbaxay maxay tahay tan kasoo hoosbaxday waxa weeye ciidamo ama gorgor ama magacyada ciidamadan hadda loo sameeyey kuwii loogu talagalay kuwa aan ahayn baa meesha la geeyey marka ninka odayga ah ee buurta saaran waxa weeye meesha ayada ah wuxuu ugu mitadahayaa dad lix iyo tobanka kursi oo meesha ka soo baxaysa in dad hal mid gees u leexdaa uusan ku jirin in meesha looga soo saaro maamulka jubbaland wuxuu rabaa meel hal qof oo ninkaas uu doonayo inuusan meesha ka soo bixin rofeor liban deegaan doorashadii labaadaa la gudagalay magaalooyinkii deegaan doorashada labaad lagu qaban lahaa meelaha qaar waxaa jirta in xoogaa caqabado ay jiraan qaabkee loogu qaban karaa meelaha qaar haddiiba weli caqabad ay jirto deegaan doorashadooda beledweyne waxaa muuqata imaanshaha uu imaaday madaxweynaha guud laawo uu yimaaday iyo oday dhaqameedyadii uu la hadlay iyo dadaalkii uu galay noocan maa in isku dhawaansho ay jiraan laakiin mar walba tabasho way jiraysaa laakiin waa yacni inay yaro fududaanayso ayaan rajaynayaa markaan usoo noqdo boosaaso boosaaso hadda waxaad moodaa wararka hadda ilaa shalay soo gaaraya waxay sheegayaan lix ayaa kuraas ayaa garowe laga soo shaaciyey lixdii in dib loo hakiyey oo lagu bilaabayo boosaaso xaggeeda la aadayo oo madaxweynuhuna uu aadayo oo noocan ma la wado marka xoga saasa ayaa jira marka culaysyo way soo martay garbahaarey oo heshiiskeedii la dhammeeyey waxeedii la sameeyey laakiin waxaa jirta kalsoonidii ayaa jira oo amisom waa joogtaa baa layidhi ciidamadii ciidamadee joogaya ciidamada joogaya maadaama ciidamadii ragga soomaaliyeed haddii booliska iyo marka waxay u baahan tahay wayna soo saareen maamul goboleedka jubbaland wuu soo saaray warqad oo uu leeyahay annaga kuma qaban karno reer garbaharey iyo maamulkan waxay soo saareen warqad kale oo leeyihin wixii dhan heshiisyadii waa diyaaraan nahay in sidii lagu fuliyo marka meeshaa waxay u baahan tahay xoogaa garaasay u baahan tahay oo labadaba la isku qabadsiiyo waa mahadsan tahay shirwac beledweyne waxay ugu dhowdahay in meesha ugu dhow oo muxuu ahay lagu tartamo inay noqoto oo ay magaalooyinka kale uga duwanaato waxaan saas u leeyahay doorashadii hore oo aqalka sarena way ka duwanayd tanna inay ka duwanaata ayaa laga yaaba oo madaxweyne cali guudlaawe uu ogolaado in ay tartamaan dadka kuraasta leh arrinta garbahaarey waxaan u malaynayaa cadaadiskan maraykanku ma xallin doono arrintaasi waa arrin muxuuah mataqaanaa dad waaweyn ka dhaxaysa muddo dheer la isku dayey in siyaabo kala duwan loo xaliyo la kala taagan yahay waayo marka laba unbay mid noqonaydaa in muxuu ahay waan waan kale la galo oo markaa go-aan la gaaro ama kiisdii horeha lagu noqdo oo guddigii oo maamul goboleedyada ka yimid taladoodii hala qaato ama tala cusub hala qaato waxaa kale oo suurtagal ah in la yidhaahdo xukuumadda imaan doontaa doorashada lix iyo tobankaas qabanaysa horeha loo soco iyaduna waa arrin kale oo xal noqon karta waxaa kale oo xal noqon karta muxuu ah mataqaanaa doorashadan hadda hadda socota oo muxuu ahay inta ay socoto in wada hadallo lagu sii daro toddobadan beri sideedan beri oo hartay oo markaasi muxuu aha mataqaana labada dhinacna dhinac tanaasul waa samayn karaan arrinta waa la qabiileeyey waa la muxuu aha mataqaanaa degaameeyey arrintaas xoogaa waxaad moodaa inay ka culus tahay meelaha kaleeto ugu dambayntii waxaan ognahay in toddoba casho ay ka dhiman tahay shan iyo labaatankii february oo ah markii loo asteeyey in doorashadu gebi ahaan ay ku soo idlaadaan marka ma loo baahan yahay hadda in laysku yimaado jadwal cusub la sameeyo aan ku bilaabo cawi waxa weeye toddobada beri oo dhiman waxa weeye hadda boqol iyo soddon iyo dheeraad ayaa hadda diyaara oo xildhibaano ah maxaa la yidhaahdaa haddii toddoba beri lasii dadaalo waxaa laga yaabaa laba boqol inay ku dhowaato mar haddii kooromka laba boqol la gaaro laba boqol toddobaatan iyo shan weeye laakiin laba boqol mar haddii la gaaro waxa weeye hawshu waa soo dhudhowaatay weeye rofeor liban waxaa muuqataa runtii in toddobadan casho waa yani waa lasoo dhadhoweyn karaa laakiin dadka qaarna waxay yidhaahdaan wixiiba hadday xulasho tahay hal mar inay indhaha isku qabtaan oo yani maalmo gudaheed ku dhammeeyaan ayaa dhici kara laakiin sidaa uma sahlana kuraasta qaarkood way ka adag yihiin kuraasyada qaarkood marka waa waa jiitamaysaa laakiin waxaan isleeyahay waa jiitam oo aan badnayn labo isma oranayo in hadda kulan cusub uu jiraayo waa maadaama lagu heshiiyey tii hore tii unbaa la wadayaa
asbuucan ayay wada hadleen ay ku wada hadleen zoomka inta badan waxaan is leeyahay toddobada beri baarlamaanka koorumkiisa lagu qaban karaa wsoo wuu soo dhammaanayaa laakiin soomaalidu koorum kuma shaqeyda waxay ku shaqeydaa reernimo iyo hadda degaankaas oo maamul goboleed loo baxshay reerkii iyo waxyaabo badan oo maxuu ahay soo jiidanayaa jira marka looma baahna in jadwal cusub la sameeyo marka sidaas daraaddeed ma ku talinayo iilamana muuqato in loo baahan yahay inay shir kale ay isugu yimaadaan waxay hadlayn kareenna way hadlaeyeen waxay dhihi karaanna way dheheen ugaas cabdullaahi adaa soo gabagabaynaya toddoba casho ayaa ka dhiman shan iyo labaatankii february doorashooyinku ma ku soo gabagaboobi karaan base waxaa loo baahan yahay jadwal cusub in la sameeyo aniga waxaan u arkaa muddada hadda harsana toddobada beriya inayaan kusoo gabagaboobi karin intii hadda afartankii beriyo hadda waagi dhaweed la qabtay waxaa lagu soo doortay kalabar baarlamaankii weliba waxbaa ka dhiman kalabarkii boqol iyo soddon iyo lix weeye boqol iyo soddon iyo lix kale taa dhiman waxaan arkaa afartan beri oo dambe inays iyo muddo badan kasii badanba haddii aan qaadaan weliba caqabaadka in alla iyo intii adkayd baarlamaanka kursi kasta kursigu ka adkaa ayay dib isaga riixeen nimankan hadda maamul goboleedada oo caqabaad ka jireen iyo meelihii barbalamka caqabadaha ka jireen marka waxaan qabaa in waktigu ka dheeraan doono intaas oo bilo badan ay qaadan doono dhegaystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed cawil axmed cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho brofesor liibaan xuseen ciise oo ah sharciyaqaan bare ka ah jaamacadda muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisa leh